marnasaro tirada caruurta la talaalayo waa banaadir iyo horta saddexda gobol la talaalayo waa banaadir loowar shabeelle iyo mid dhalshabeelle marka banaadir tirada ugu badan waa banaadir waxaa la talaalaa afar boqol konton iyo shan kun saddex boqol soddon iyo labo caruur ah oo ka yar shanta sano waxaa ku xiga loowar shabeelle oo shabeellada hoose iyadan waxaa la talaalaa boqol sagaashan iyo shan kun afar boqol iyo sideetan caruur ah oo ka yar shanta sano waa waxaan u dambeeya shabeellada dhexe oo midhal shabeelle iyadan waxaa talaalaa boqol labaatan iyo saddex kun sideed boqol iyo lixdan caruur ah oo adhalfaafka iyadan ah marka saddexda gobol tiradooda la talaala intaas waaye waa garta nooca talaalka bal muxuu yahay sanadkan aada sameyneysaan talaalkan waxa uu yahay midka loo yaqaano bivalenty wuxuu ka kooban yahay laba nooc oo boliyo ah nooca koowaad waa bolivirus one iyo bolivirus two ayaa markii laisku daro waxaa la yihahdaa bivalenty oo maxay ahayd waa talaalkii rotiinka ahaay oo waa talaalkii cambainka ahay oo la qaadan jiray horey loo isticmaali jiray kii hadda kan ka horey wuxuu ahay monovalenti oo wuxuu ka koobnaa one type oo onekaas typena wuxuu ahay type twogi marka hadda type twogi maxay maadaama la isticmaalay bilii had u dambeeyey la qaatay hadda typekan wuxuu ka kooban yahay type one iyo type three oo waxaa loo yaqaana labadaas type waxaana la lahaa bivalenti goboladee laga fulinaya marka gobolada laga fulinaya waa saddexda gobol banaadir loowar shabeelle mid alshabeelle waxaa wada fulinaya wasaaradda caafimaadka hay-adda caafimaadka adduunka w h o iyo unisef oo iyagana maxay ahayd ka wada qeyb qaadanayo wasaaradda caafimaadka kale waxaa aada uga qeyb qaadanaya kormeerkii iyo talaalkii ina maxay ahayd kormeerto iyo inay ogaato nooca talaalka la talaalayo wadanka ma u baahan yahay inay dowladda hubiso dan ay ogaato dowladda in noocaas talaalka u baahan yihiin ilmaha ee keento hay-adda caafimaadka adduunka dan wixii fanka ku bixi lahaay iyo wax lamidna waa ina unisef ka caawiso idan unisef barnaamijkaas wixii fan ku bixi lahay wax lamid idana sameyso marka saddexdooda si wada jir ah ayay u sameeyaan wasaaradda caafimaadka w h o iyo unisef muxuu yahay doorka wasaaradda ee talaalka wasaaradda caafimaadka doorkeeda waa maxay ahayd in ay maxay ahayd talaalkan noociisa horta kow ay hubisaa in uu yahay talaal ku haboon ilmaheena oo soomaaliyeed oo shanta sano ka yar ma u baahan yihiin waa inay dowladda hubisaa wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxay kaloo hubinaysaa supervision iyo monitoring waxay ku sameynaysaa shaqadii talaalka ahayd ma wada gaaraan degmooyinka gobolada saddexda gobol sida loogu baahan yahay talaalkan ma loo wada qaataa talaalkan wax effecti muu ku leeyahay mase wax saameyna ilmaha saas lamid ayay wasaaraddii hubisaa doorka wasaaradda intaas in ka badan waaye ayay sameysaa sanadkii hore waxaan ogeyn in caruur gaara aad bartilmaamaysanayseen marka da-da laga hadlayo da-da caruurta ee la talaalayo sanadkan inteebay ka bilaabataa inteese ku eg tahay sida normalia caruurta da-da la talaalayo waa shanta sano waxa ka yar waa shanta sano waxa ka yar marka wax kale nooma kala socno nooma kala socno dumar iyo rag ilmaha shanta sano ka yar labadaba ilmaha shanta sano ka yaraa talaalena waxay raba ahaadaan nooma kala socno maxay ahayd inay faqiir ama taajir ama wax lamid ama u kala saaro lakiin ilmaha shanta sano ka yar ayaa la talaalaa deegaanadee laga fulinaya kuwee waay noo tilmaam adoo mahadsan deegaanada laga fulinayo waa maxay ahayd deegaanada hoos imaada saddexda gobol oo kale ah lower shabeelle middle shabeelle iyo banaadir banaadir all access waaye waa lawada gaari karaa waa lawada tagi karaa lower shabeelle waa iyadana meelo badan oo latagi kara inta la tagi karo lower shabeelle oo accesska ee la gaari kara shaqaalaha dowladda ay gaari karaan waa iyadana waa laga fuliyaa middle shabeelle iyadana sidoo kale inta shaqaalaha dowladda iyo hay-adaha fanka waxaan ognahay inay jiraan deegaano gacanta dowladda ama maamul goboleedyada aysan ku jirin oo ay maamulaan kooxo kaleeto oo ay ka mid yihiin al-shabaab marka sidee baad deegaanadaas uga fulinaysaan talaalkan mar walba waxay kucnata accesska maxay ahayd oo loo heli karo wawaa maya intaan ognahay lagama fuliyo deegaanadaas laakiin qaab oo maxay ahayd dadkii kasoo tagaan oo kale markay imaadaan deegaanada accesska ee dowladda gacanta ku hayso waa la siiyaa talaalka laakiin deegaanadaas oo kale waa dareemi kartaa maxay security barbos darteed looma tagi karo lamana gaarsiin karo talaalka laakiin haddii dadkii ay kasoo tagaan dadkii xag ka imaada imaada tuulada kale waa la gaarsiiyaa gobolada kale muddo intee la-eg ayuu socon doonaa talaalkan sida normali ah wuxuu soo bilaawday maalintii aad isniintii labaatan iyo saddexda bisha ilaa wuxuu socon doonaa maalinta khamiista ah oo labaatan lixda bisha ah waa muddo afar beri ayuu socon doonaa talaalka intaas ayaa la bixin doonaa talaalka waxaa ka hormarto muddo maxay saddex beri ah oo la sameeyo wacyigelin dadkii loo sheegay maalintu talaalka bilaabanayo nooca talaalka uu yahay ilmaha la siinaayo ilmaha ka faaideysanaya talaalkaas waa maxayd intee ayaa loosii sheega dadka si ilmahooda ay olasii diyaar garoowaan maalintuu talaalka bilaabana ka hor maalmahaas waa lasii sameeya wacyigelinta saddex beri ah dan dadkii oo wacyigelintooda mise awareneskooda kor u qaadan yahay talaalka ay qabtaan dan qof walbo cunugiis asoo la xadeersano talaalka uu maxayd uu siiyaa marka su-aashaas iidana waa taa maxaa keenay marka in hadda talaalka la fuliyo waxaa keenay talaalka in hadda la fuliyo waxay tahay waa baahida loo qabo in uu jiro oo dhici karo nooca bolio virus one iyo bolio virus three oo keenaan ilmaha barla barlaas u keenaan saas darteeda waxaa keentay in la qaato talaalka nooca loo yaqaano virus one iyo virus three oo laisku dhaho bivalanti taasaa keentay in la qaato ma waxaa jira gobollo kale oo idiin qorshaysan oo aad ka sameynaysaan talaalka kuwayse yihiin hadday jiraan way jiraan waa hadda waxaa horey loogu sameeyey horey waxaa loogu sameeyey gobolada kale oo kale ah goboladan hiiraan baay iyo bokool gedo maxay ahayd mudug iyo galguduud intaba waa laga fuliyey oo maxay ahayd waa ka horeeyey talaalkan iyagoo ay qaateen noocii anaga horey a usoo qaadanay oo ahay monoviolent oo ka koobnaa halka nooc oo ahay taabtoogi ay ayaga hore u qaateen waxaana kasii horeysay ay qaateen noocan oo loo yaqaano bivalent oo ka kooban type one iyo type three iyagana hore way usii qaateen haddana qorshaha wuu ku jiraa in mar labaad iyo mar saddexaad la siiyo noocyadan talaalka
aad baa looga hadlaa xaaladda cudurkan marka xaaladda cudurka dabeesha ee soomaaliya ma ku badan yahay cudurka gudaha dalka mise waa uu ku yaryahay waa maya waxaa ugu dambeysay kiisas la arko official ah oo maxay cadeysan waqti hore muddo laba sano ka hor ah ki ugu dambeysay kiisas caadi oo booli laga arko waa muddo ugu dambeysay kiisas caadi oo la arko marka hadda maadaama ugu dambeysay kiis la arko waxaa ugu dambeysay ki marka hadda gobolada soomaaliya iyo goboladaba maxay ahayd booliyada aada ayaa looga cirib tiray marka ma jiraan wax kiisas ah oo hadda la arkay oo maxay ahayd oo booliyo ah laakiin waxaa jiro maxay ahayd wax loo yaqaano maxay ahayd circulation boly faris oo maxay ahayd oo dadkii soo maray oo qaarkood environmentiga laga arkay laakiin wax oo cudur hadda ilmo ku riday ama keenay booliya oo barlaas u keenay ilmaha ma jiraan kiisaskan la arkay ma jiraan kiisas la arkay oo ilmaha u keenay booliya oo oo u keenay ilmaha barlaas ma jiraan maalmaha soo aadan wax kiis booliya lama arkin waxaana mar dhawaxeed waxaa la sameeyey booliya free in soomaaliya marka hadda waxaa ka dhiman in certificate la siiyo soomaaliya oo keliya la dhaho boli faris lama arkin muddo aada badneed okay ma ku badan yahay cudurka gudaha dalka maya kuma badno cudurka gudaha dalka boli faris kuma badno aada ayuu ugu yaryahay haddii la arkiis waa wax aada u yar oo hal iyo wax ka yar ah mana jiraan mana la arkin muddo saddex sane ah hadda ma jiraan wax kiisas cusub ah oo aada diiwaan geliseen oo aada haysaan waxaa hadda kiisas cusub laga sheegay maalmaha soo aadan maalmihii haddan soo dhaafnay midhal shabeelle oo laga sheegay hal kiis oo booliyo ah waana la xaqiijinaya weli waa lama soo hubin ilaa hadda waa kiiska keliya hadda nala soo sheegay nala soo gudbiy muddada hadda aan joogno oo isbuucyadan ah laakiin asagana waa la baaray waa waxay ku maqayaan baaritaan iyo check up dan ayaa wixii akhbaar kasoo bixi doontaa laakiin wax kiisa hadda lasoo sheegay maalmahan ma jiraan